halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka soomaalida qaarkood dhegaystayaal waxaad haatan ku soo dhowaataan barnaamijyo ku saabsan daryeelka carruurta iyo madadaalada dhallaanka ugu horrayn ku soo dhowaada barnaamijka kulanka waalidiinta
kulanti wacanoo wanaagsan mar kale iyo barnaamijkeena xiisaha leh ee kulanka waalidiinta barnaamijka keliya oo aan idinku diyaarino khabiro idinsiiya xirfada aad ku wanaajini kartaan waalidnimada iyo sidoo kale madal aad ku wadaagi kartaan fikrada idinka waalidiinta ah inta badan waalidiinta soomaalida ah ma aha kuwa isu mid u tixgeliya waxbarashada wiilasha iyo gabdhaha waxaa dhacdaa in sida wiilasha loola ordo waxbarashada aanu gabdhaha loo yeelin waxbarashada gabdhaha soomaaliyeed ayaa weli hoos u taalla dhaqan ahaan marka laga soo tago weli waxaa liddig ku ah waxbarashada gabdhaha fikrado qaldan oo dadka weli ay qabaan mala socotaa in ay jiraan gabdho badan oo heer sare ka gaaray waxbarashadooda weli iyagoo xaasas ah oo la qabo ahna hooyooyin ubadkooda korsho si ballaaranna uga midho dhaliyey waxbarashadoodii adigu si siman uma barta ubadkaaga cilmiga adigoon fiirinaynin jinsiyadooda waalid ahaan waad soo afjari kartaa dhibaatooyinka gabdhaha ka haysta waxbarashada adigoo tusaale wanaagsan u noqonaya bulshadaada isku dheelitir waxbarashada ubadkaaga oo midna ha gacan bidixaynin ilan mataqaanida midka ku anfici doono ila janqaad anigoo ah farxaan cali mukhtaar maanta si qoota dheer ayaan u faaqidi doonaa qodobka waxbarashada gabdhaha oo waxaanu ku siini doonaa nasiixooyin kaa caawiya inay caruurtaada goob walba oo ay joogaan si siman ay ugu qaataan cilmiga waxaana marti noogu ah barnaamijkeena maanta macalin axmed cabdiwaaxid oo ah baraa wax ka dhiga kollejka umma ee caasimada nairobi barnaamijkeenna ayaa laga dhagaystaa kenya soomaaliya iyo etoobiya oo waxaan rabnaa inaan maqalno afkaartada dhagayste ma qabtaa su-aalo mise ma haysa nasiixooyin iyo talooyin aad u hayso waalidiinta kale nagala soo xiriir facebook ee kulanka waalidiinta mise whatsapp lambarka iyaguna waa plus labo shan afar toddoba saddex labo eber saddex labo toddoba saddex sagaal oo waan kaaga fadhinaa afkaartaada miseba fariintaada caruurtaada u diyaar inay dhegaystaan barnaamijka sisimi sheeko sheeko oo aad u xiisa badan isla haddana inoo xiga barnaamijkani caruurtaada ayaa runtii ka heli doonaa una bogi doonaa barnaamijkaasi waxaana ka mid ah waxyaabaha ay ku maqli doonaan maanta saaxiibayaal waxaan u malaynayaa kubaddii u beerta ku ciyaaray inay taydii ahayd allah ma garanayo si aan isu dejiyo iyo waxaan sameeyo toonna abi aniga ayaa kuu sheegaya sidaa isku dejin lahayd marka hore neef dheer qaado intaanan la fadhiisanin macalin axmed cabdiwaaxid waxaan la hadalnay qaar ka mid ah waalidiinta geeska afrika oo aan weydiinay waxa ay sameeyaan ee ku aadan waxbarashada gabdhaha iyo sinaanta ubadkooda ee waxbarashada caruurtayda aniga weliga gabarba eema kala ah waxbarashadooda halaa ka dhiga maamulkooda halaa ka dhiga ma dhacayso inaa caruurtaadii dhashay kala qaad horta ilaahi subxaana wa tacaala awlaad markuu ku siinayo muuna ku dhihin kala dooro kala jeclow muuna ku dhihin waa inay kuu sinaadaan caruurtaadu mustaqbal markaad u diyaarinayso ama markaad ii sheegay wax kastay u baahan yihiin oo qalbigooda ku jira aad mataqaanaa aada rabto inaad u qabato waa in horta caruurtaadu ay kuu sinaadaan dad badan adduunka way jiraan gabadh iyo wiil uu u kala saaran yahay oo kala jeclaada awlaadda laakiin alxamdulilah ani waan ku shukriyaa caruurtayda way ii siman yihiin markaan ay umid waxu baahdo labadaba waan usoo wada qaadaa marka aniga iima kala socno alxamdulilah waana ku faraxsanahay gabadh iyo wiilba waan haystaa alxamdulilah waana ku faraxsanahay wayna ii siman yihiin aniga waa tahay macalin kusoo dhow barnaamijkeenna dabcan waad maqashay waalidiintaasi maxaad ka oran lahayd bismillahi raxmaani raxiim waa mahadsan tahay runtii markaan maarata aan fiirino waxbarashada wiilasha iyo gabdhaha waa arrin jirta in gabdhaha gadaal la mariyo waa arrin dhaqan hore ahayd jirtay wey oo wiilashii lasoo horumarinayo taasna macnaha de waa wax la inkiri kara ma ahayn hadda marka waxaan isweydiin doonaa bal hadda heerkay soo gaadhay maxaa isbedelay sharaxaad ma naga siini kartaa sababta soomaalida ay markaasi u xaqiraan xaqa hablaha gaar ahaan marka la eego waxbarashada caruurta way jirtaa runtii waxaa loo xaqirahayo dhaqanka soomaalida wuxuu yahay wiilka adiga mataqaana waxa weyaan hadhow buu ku shaqayn doonaa gabadhana macnaha mataan reer bay intay yeelato ninkeedaa u shaqayn doona arrimo noocaasoo kaletaa xiriir inay la leedahay baan u malaynayaa oo loo fiirinaya dhankaas iyada ah oo ninka uu isleeyahay wiilkaada adiga ayuu kuu shaqayn doonaa gabadhaadana adiga kuma shaqayn doonto ayada nafteedana hadda wixii iska bedel in la isweydiiyey waa fiicanta oo hadda isbedel ayaa jira waxaa la ogaaday wiilkii inuu reerkiisa u shaqayn doono gabadhna adig kuu shaqayn doonto maarata arrimabadaas oo reerkeed iyo reerkeinaba gabadha wixii anfacaysa inay gabadha tahay arrintaas hadda way jirtaa marka bal markaan soo gaadho wixii lagu waaninhayo ayaan ku waanin doonaa runtii dadka waalidiinta ah inaan gabdhaha mataqana waxa weyaan xuquuqdooda la ilaaliyo gabadh iyo wiilku dhayin kuwa siman waa maxay waxyaabaha ay tahay in wax laga bedelo ha ahaato guriga ama meelo kaleba ee u eg in gabdhaha markaas waxbarashadooda liddi ku yihiin waxa hadda maanta u baahan wax in laga bedelo kow waxaa weeye gabadha horta kow inaad qalbiga aad geliso gabadhaadi iyo wiilkaadu waa kuu siman yihiin midda labaad midka ilaahay nacfi kugu soo dhibaad nacfi ka helaysaa midda saddexaad shaqada gabadha iyo wiilka guriga ma kala laha shareecada islaamka waxba uma kala samayn wiilka shaqada bar guriga sida loo tirtira bar gabadhana bar mid kastana shifti c kana waxa barto kana waxa barto laakiin mid keliya inaad ku seexato oo midka kale mataqan aad aad maarata camo joojiso midda la diidaya horta midaas wey adigoo aad u mahadsan wayna dhacaysaa shareecada islaamkana ma ogolo ee dhaqankana mataqana waxa weyaan sidoo kalesna ma ogolo laakiin dhaqan baa jiro dhaqankaasa wuxuu yahay gabadha inay adeegto wiilkii marti hadday timaado in martida lasoo dhex fadhiisiyo geeskaa la mariyo gabadhana macnaha layidhahda kacsoo adeeg waa wax dhaqan iska jira weeye laakiin ka dhaqan ahaantiisa shaqa ahaantu ma xumee waxaa xun in macnaha mataqaana xuquuqdeeda lagu duudsiyo waxaad arkaysaa aniga indhahayga waxaan saaray reer leh oona mataqaana waxna qorin waxna akhrinin magaalada nairobi in la joogta af sawaaxili ma taqaano af ingiliish ma taqaano af carabi ma taqaano af soomaali keliya ay garanaysaa maxaa yeele gabadha waxay u bahanta inay baxdo oy moos soo gadato oy hilib soo gadato oy qudaarta soo gadato oy adeegato oy mujtamaca la tacaamusha ay u baahan tahay marka fadlan yaanan gabdhaha mataqaanaye lagu seexanin xuquuqdooda lagu lagu tumanin ha la ilaaliya gabdhaha xuquuqdooda waa masaakiin yacni wiilasha ayagaaba shaqaysan kara ka xoog badan waayo wiilka ad wax u baraysaa gabadha inaad wax barayn arrinta ayadaa arrin fiican maaha waa inay cala sawaa in u ahaadaan waa maxay caqabadaha hortaagan waxbarashada gabdhaha soomaaliyeed ee caqabada hortaagan waxa waye caqabadda ugu horreysa waa waalidka caqabadda hortaagan gabdhaha inay wax bartaan waa waalidka oo gabdhihii iyo wiilashii kala fadilahaya oo ka dhowdhahaya gabadhii horta waxay dhihi jireen berigii hore waxay ka qaadataa mataqaanaa ka qaadanaysaa eh, fahmaday wiil ka qaadanaysaa aniga gabdhana waan dhalay hadda wiilana waan dhalay kulligood dugsiga waan wada geeyey waxaan ku faraxsanahay inay gabdhihii ka horreeyaan maanta xagga waxbarashada waan aaminsanahay ka ku anfacaya mid ku noqonay ilaah baa garanayna laakiin gabdhaha ay ka anfac badan yihiin marka taasaa caqabadda ugu badana caqabadaana haddii sida loo baabayn karo waa wax ummadda dhan u wada yaala laakiin waa dhaqan aan laga laga fiican yahay weye maxay muhiim u tahay in caruurteena wiilal iyo gabdhaba ay markaas si siman wax u barno okay muhiimad gaaraya leedahay in si siman wax loo baro kow ilaahay subxaanahu watacaala baan horta ugu dhowaanayna nataqarab ila llahi subxaanahu watacaala waxa weeyaan diinteennu waxayna bartay wax la dhaha cadaalad facdiluu walow kaana daa qurba facdiluu bilahi musaawaad musaawaadka wax la yidhahdo isdhekaanta macnaha xuquuqda inay isleekaato gabadha xuquuq bay leedahay wiilkana xuquuq buu leeyahay waa waraad garata soo maha marka labaduba inay isle ekaadaan xuquuqdoodii waa muhiimadda koowaad weye oo markaad midkan aad xuquuq siiso kan aad xuquuq siin adi caafin baa tahay wayasal allahu laka yowma alqiyaama ilaahayna maalinta qiyaama wuu ku weydiinayaa marka cadaaladday kow u tahay midda labaad ilmaha cuqdad nafsi ma qaadayaan haddaad gabadha aad tirada waxbaha baranni meeshan fadhiiso wiilkan aad tirada waxbuu baranayaa ilmuhu cuqdad bay qaadayaan way kaa xumaanayaan way kaa niyad xumaanayaan qalbigoodaa si wax kala dhow hadhow waxaa gelaysa gabadhow in macnaha mataqana waxa weeyaan ay dhacayso in gabadha qalbigeeda uusan nadiif ku noqon aabbahay ayaanan waxba i barin hooyaday ayaanay waxba i barin oo igu xamaalan jirtay keliya marka cadaaladdii xaggeeda mustaqbalkii ma ogid midka ku anfacaya marka muhiimadaas weyn bay leedahay in mataqana la gutana loo baahan yahay la sharfana loo baahan yahay ilaahayna loogu dhawaado loo baahan yahay haddii kale maalinta qiyaama waa wax lagu weydiinaya weeye shay ilaahay agtiisa horey lagaa weydiinaya lagu leeyahay maxaa u beri weysay gabadhaada wax cilmiga la- lagu qabsanaya maxaad u beri weysay lagu leeyahay dabcan cilmigo dhan waa soo gelaya kii diinta iyo kii maadgaba kan diiniga baa sii daraado laakiin mid kasta waxaa la rabaa ruuxana wixii mataqana mujtamaciisa uu kula tacaamulaya inaad barto in macnaha mataqana wixii kale asidan ku saabsanaa ee ee mataqana waxa weyan diintan inaad barto dabcan waxay leedahay wax la dhaha fardulkifaaya iyo mataqana fard eh, maarata eh, eh, fardul cayn waxyaala waa wax qasab ah in la baro ruuxa qasab ah asaasiyaadka cunug inuu tukado wuxuu ku tukan lahaa ha? in macnaha mataqana haddii dhanka kale maadigana waxaa daruuri ah bal horta wax kale intaan la gaarin luqooyinka bar luqada ingiliishka bar tii sawaaxiliga bar kulli bar ha waddada ha qabsado tallaabooyin noocmaa ayaa la samayni karaa si sare loogu qaado waxbarashada gabdhaha ee tallaabooyin badan baa la qaadi karaa oo in ilmaha waxbarashada kor loo qaado kow inaada kala xigsanin oo maalinta koowaadba dugsiga markaad geenaysa gabadha wiilkaas la geyso ama qof walbaba ejkiisa ku geey laanna waxaa laga yaaba inay gabadhu weyn tahay geeya dad waxaad arkay gabadhooda ay weyn tahay mogta wiilka oo soo korray wuu la sugayaa which is wrong wax fiican maa taas iyada maad waxaa la rabaa gabadha iyo wiilka isku markay gabadha ay dugsi soo gaadho toddoba sano ama shan sano dugsiga gee wiilkii marku soo gaaro gee labadoodaba calasawa saas ku wad marka eh, markaas ayaa waxaad gaaraysaa iyadana liibaantii iyo guushii loogu talagalay iyadaa inaad ka gaadha halkaa ayadaa muhiimadaasay marka ku yeelanaysaa soomaalida dhexdeeda ayaa ah dumarku dayasho mudan oo gabdhaha yaryari ay is oran karaan waa in aan heblaay heerka ay ka gaarsay aniguna ka gaara Eh, dabcan hadda gabdho badan oo soomaaliyeed waxbartaa jira kuwa takhaatiira jira kuwa hadda mataqaana waxa weyaan maanta eh, minister ka gaari dowladda kenya aad garanaysaa hadda sida mataqaana wasiir amin oo kaleeto Eh, waxbarashada mataqaana waxawaya gabdho badan oo soomaaliyeed ma gaari maryan qaasin ayaa ka mid a mataqaana hadda ay wasiiraddii mataqaana iyadana dhanka soomaalida ahayd waa gabadh maaratay yacni maadiga taf ku ah oo mataqaana dhanka diiniga iyadana taf ku ah marka gabdho badan oo mataqaana u noqon kara ayaa jira haddii hadda saxaabiyaadkin ayagana waa garanaysa say ahaayeen marka gabdhahaasay ku dayan karaan laakiin waxaa ugu muhiimsan ku dayashada gabadhan waa lagu dayan karaa wiilkan waa lagu dayan karaa horta horeba in anaga caqabada ka baxno oon gabadha aan liideyn aan iska dayno waa tahay haatana dhankaasi iyo su-aalaha inaga soo gaaray waalidiinta su-aashani waxaa laga yaabaa in ay markaas la xiriirin barnaamijkeena maanta laakiin hooyo baa waxay tiri waan kala tagnay aabihii caruurtayda laakiin waxaan nahay deris weli oo caruurta ayaa mar kasta kusii cararaya guriga reerka aabihii anigana waan u diidaa oo waan garaacaa waxaan samayni karaa si naceebka i hayo aan isaga tiro Eh, bismillahi raxmaan raxiim runtii horta horeba ga- ninka haddaad isfurteen horta qadar ilaahi baa ku kala tagteen intaa horta aamin furitaanku waa sida malakumowdkao kaleto waay malakumood ruux hadduu u imaado ma laga celin karaa sidaasoo kaleto waay cuqdada horta iska saar cuqdada hee iska saar carruurta aabbahood ha soo arkaane daa Eh, waxa weeyaan yacni wanaag kula tacaamul wanaag ha kugula tacaamee ixsaan samee asagana ixsaan ha kugu sameeye cuqdada marka halkaasi ka baaba'aysaaye dhankaa fiiriye ha fiirinin un macnaha cadowtinimadii inta yarta idan dhex martay ha ooga aarsanin intaasaan gabadha ayada kula dardaarmahaya walaashaya dhegeystaani waxa uu yidhi waxaanu aaminsannahay in habluhu la guursan doono oo tacabkii aan samaynay oo dhan uu lumayo bal talo ka bixi arrinkaasi maya idan kama lubin tacabki gabadha hadday gurigeeda tagto ilmaheeda horta wax baraysaa ilmaha horta ilmaha gabadha ay dhashay awow bay u tahay ilmahaasaa ku anfici ayadaa ku anfici oo laga yaaba ilaahay subxaana watacaala risqiga bixiyo inuu shaqo wanaagsan siiyo marka dhankaas tacab khasaar ma aha waa tacab wanaag tacab abuur fiican weeye weliba gabadhaada haddii ka warar maanta loo magacaabo inay tahay yacni jagada wadanka ugu sarraysa in loo dhiibo soo ma dhici karto inay macnaha mataqaanaaye ay hadhow ay gaadho meel yacni eh, adigan ay ka anfici karteen hadday dhakhtaro tahay ka waran isbitaal furato kuwa dhakhaatiir oo isbitaallo u furan yihiin oo reerkooda dhan anfacay iyo ninkeedii ayaan haynaa marka xageeda oga oga wa- waxaan leenahay wa- dadkaas ayagaa saa u fikir hayaan maxaa u fiirin weyseen dhanka kale ee wanaagga ah maxaa u fiirin weyseen gabdhaha horumarka sameeyeen ee taqadumka sameeyeen maxaa loo fiirin waaya maxaa dhinacan bas loo fiiriyey misena waxaa laga yaabaa xagga nisbada percentageka macnaha mataqaana gabdho badan oo aanan reerkooda waxu qaban inay badan yihiinoo xagga ay ka fiiriyaanna waa laga yaabaa laakiin taa waxaan dhihi lahaa iska baabi'iya iyadana hana la ilooba sheekada ayada waa tahay su-aashan waxay nooga timid macalin jooga dalka soomaaliya koley su-aashu lama xiriirto mowduuca maanta laakiin wuxuu yidhi waxay ku dhib tahay waalidiinta doonayo in dil iyo xoog caruurtooda ay wax ku baraan maxaa talo ayaad siini lahayd waalidiinta caynkaasi ah Eh, waalidiinta horta kow ilmaha dil wax laguma fahansiiyo waxa wax lagu fahansiiyo waxa weeyaan wanaag isjeclaysiin Eh, inaad mataqaana aad u timaado oo tirahdo abusaana kuu fiican aad tusto mithaal xayi ah oo tirahdo example ahaan ruux hebel fiiri oo kula eg marka dilku ma keeno wanaag badan hadilin marka kow keliya waxaad samaysaa xoogaa yar macnaha matala marmarka qaar meelaha looga baahan yahay indhaha u yar guunsada waryaa sidan samee saana ku fiican hadduu yar yahay haddii uu soo yar weynaadana wuuba iska tigi karaa dhaaf ka dhaaf marka dilka total usha laisku dhufanayo ma keeno wanaag bal wuxuu keenaa mararka qaar ruux inuu ku dhaco f- fakad oo kaa cararo marka waalidiinta inay cunuga dilaan oy dil wax kaa keenaan waxaa ka wanaagsan inay waaniyaan oy mataqaana ay- ayaka wax u akhriyaan oy macalin fiican u keenaan haddii in yar uu barto ayaa waxay ka fiican tahay in fara badanood kusoo dishay oo cuqdada uu ka qabo maxaa yeele hadhowto wuxuu leeyahay abbaha iyo hooyadii ayaa sida ii geli jireen oo ii dili jireen
weli dhegaystayaal waxaad nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madadaalada caruurta ee sisimi sheeko sheeko
waa idin salaamin saaxiibayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenni sisimi sheeko sheeko maanta kubad baa rabaa inaa ciyaaro laakiin kubaddaydii waan la'ahay meel kastana waan ka dayey allah halkan xitaa ma taallo meel kasta waan ka raadiyey laakiin weli ma helin waan kaa
helaynaa wata aan dib ugu soo ceshan karno kubaddeennii maxaad samaysaa si aad isu dejiso markaad xanaaqsan tahay waxaan fadhiistaa meel deggan kadibna neef dheer ayaan sanka ka qaataa kadibna si tartiib tartiib ah ayaan afka uga sii daayaa sidaas ayaan deganaansho ku dareemaa si aan isku duujiyo waxaan tagaa meel jawi degan kadib waxaan dareemaa deganaasho si aan deganaasho u dareemo wax yar ayaan indha guudadsadaa kadibna anigoo degan ayaan soo kacaa si aan deganaasho u dareemo waxaan u tagaa saaxiibaday si ay dhibta ila qaybsato saaxiibayaal waxaan u malaynayaa kubaddii u beerta ku ciyaaray inay taydii ahayd allah ma garanayo si aan isu dejiyo iyo waxaan sameeyo toonna abi aniga ayaa kuu sheegaya sidaa isku dejin lahayd marka hore neef dheer qaado sida adigoo ubax caraftiis carafsanaya oo kale kadibna si tartiiba u soo daa neef sida adiga oo shumac daminaya oo kale
haddaba markaan kulligeen aynu wada dhahno
hagaag abi hadda waxaad inoogu sheegtaa dhibta ku haysato si degan kadibna si wada jir ah ayaan xalka uga fikiraynaa waa mahadsan tahay biku hadda deganaan ayaan dareemayaa laakiin waxaan ka murugaysanahay kubaddeedii maadaamoon waayey waxaana u malaynayaa beerta ayaa qaatay kubaddaydii maadaama uu elma ku soo arkay isagoo ku ciyaaraya taas ayaana iga xanaajisay laakiin ma huwa inay kubaddaydii tahay iyo in kale haa hadda deganaan ayaa kaa muuqata ee haddaba ka fikir xalka iyo wixii aan samayn lahayn hagaag marka koowaad waxaan rabaa inaan kubaddaydii raadiyo oo aan beertii u tago weydiiyana inay kubaddani tahay taydii haddii u idhaho taadii maahana aan meelaha kale ka raadiyo kubaddaydii balse marka hore aan beertii u tago oo soo weydiiyo waa fikrad wanaagsan abi haye saaxiibayaal kulanti dambo xiise leh nabadgelyo abi
kow labo saddex afar
iska waran beert waxaan waayay kubaddaydii maadaam lai sheegay inaad kubad ku ciyaaraysayna waxaan rabay inaan ku weydiiyey inay kubaddaydii ahayd iyo in kale haddaba ma aragtay kubaddaydii maya abi sidaas uma malaynayo kubaddaada sidee bay u eg tahay kubaddaydu waa kubad cas oo xidigo cagaara korka ku leh allah waa taydoo kale bal fiiri kubaddaydu waa casaan laakiin waxay leedahay dhibco yaryar oo cagaara haa waan u jeedaa run ahaantiina aad ayay isugu egyihiin laakiin waan ka xumaay beert maadaama aan u maleeyey inaad kubaddaydii qaadatay oo ku ciyaaraysay haddana waan arkay farqiga u dhexeeya oo kubaddaadu goobo ayay leedahay taydina xidig ayay leedahay
dhib maleh waan ka xumaa inaan kubaddaydii waayey laakiin hadda sidii hore si dhaanta ayaan dareemayaa maadaama aan ogaaday inaanu beerta qaadan kubaddaydii ka waran haddii aan kaa caawiyay inaan raadino kubaddaadii halkan ayaanu ka raadinaynaa si fududna waan ku heli doonnaa waa fikir wanaagsan beert waa mahadsan tahay intaan ka helayna kubaddaadii labadeennuba waxaan ku ciyaari karnaa kubaddayda haa waa fikir wanaagsan laakiin intaynaan bilaabin laakiin intaynaan bilaabin raadinta kubadda su-aal ayaan qabaa balaan weydiiya erni erni erni hee abi waykan maxaa iga rabtay waxaan la yaabay oo rabay inaan ogaado waxa ay saaxiibadeenna kala sameeyaan haddii u maleeyaan inuu qofka qaatay waxoodii miyay xanaaqaan haddii ay xanaaqaanna sidee bay caradooda u xakameeyaan wah wah waa su'aal fiican runtii hadda ayaan ku raadinayaa jawaabteeda waa idin salaamay waxaan ku suganahay barxadda dugsiga lagu ciyaaro waxaan u jeedaa wiilali gabdha halkan ku ciyaaraya haddaba aan u gudagalay inaan weydiiyo su-aashaydii waa idin salaamay waxaana erni oo ka socda sisimi sheeka sheeko si dhowow erni magacaygu waa caydiid aniguna magacaygu waa dool erni magacaygu waa keenaan erni waan ku faraxsanahay la kulankiinna waxaan rabay inaan su-aal idin weydiiyo weligiin ma ku fakarteen qof inuu wax idinka qaatay ma ka carooteen qof markii aad ka carooteenna sidee u xalliseen arrinka haa erni maalin baa waxaa iga lumay qalinkaygii anoo dugsiga jooga kadibna waxaan qabsaday saaxiibka iyoo wata qalin u eg aadna waan ugu xanaaqay maadaama mooday inuu isagu qalinkayga iga qaatay laakiin waxaan ogaaday inuu qof kale qalinkaygii qaatay waan ka soo qaatay isagiina waan raali geliyey habka ugu wanaagsan ee aad samayn kartid haddii aad carootid waxaa weeye inaad tirisi shan shay oo isku midaba haddaba aan wada tirin shan shay oo midabka cagaarkaa leh ma aragtaan anigu geedkan cagaarka ayaan halkan uga jeeda haya idinkuna yaa u jeeda wax cagaara waxaan u jeedaa albaab cagaaran sidoo kalena buuggayguna waa cagaaran yahay si wanaagsan caydiid haya adiguna dhool eerni maalin ayaan waayay buuggaygii markaas maxaan u maleeyey saaxiibatay inay qaadatay waanan ku xanaaqay waxaanan go'aansaday inaan qaato saaxiibaday buuggeeda wax yar kadibna waxaan ka helay buuggayga miiska aadna waxaan uga xumaaday maadaamaan saaxiibada buuggeeda ka soo qaatay waana raaligeliyey buuggeedina dib baan uga celiyey way i caafisay buuggeedina dib bay u qaadatay sideeni hore noo kusoo noqona allah runtii waxaad leedahay saaxiib aad u naxariis badan runtii waa muhiim inaad ku ixtiraamto qof walba wixiisa kuna tixgelisid waan dareemi karaa sidaad u calool xumaatay markii uu kaa lumay buuggaagii waana wax qurux badan inaa ula dhaqantid qof walba sida aad jeceshahay adigu in lagula dhaqmo waad saxan tahay eerni waxaygan waan ilaashanayaa dadka kalena waan u dhowrayaa waxooda fariid dhool haya adiguna kaynaan aniga iyo walaalkay waxaan leenahay laba boonbolo oo isku eg laakiin kaygu wuu cusub yahay kiisuna waa duug maalin maalmaha ka mida asigoo ku ciyaaraya boonbale ayaan u maleeyey inuu kayga qaatay runtii aad baan uga cadhooday waanan ku qayliyey balse markaan ogaaday kaygii inuu ku jiro khaanada uuna kiisi ku ciyaarayay run ahaantii waan ka yaxyaxay inaan walaalkay ka cadhiyseeyo mararka qaarkood waa wax caadiya inaad xanaaqdid balse waxaa muhiima inaad ku baraarugsantahay marka aad xanaaqdid ma doonaysaa inaad isku daydan inaad neef dheer qaadataan haye bilaaba
waa mahadsan tahay eerni bal mar kalaan isku dayiyaa wah wah waa si wanaagsan waad ku mahadsantihiin maadaama aad iga jawaabteen su-aalahaygii haddana waa xarafkii maanta iyo abi
waa idin salaamay saaxiibayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenni sisimi sheeko sheeko iyo xarafkeenni maanta xarafkeenna maantana waa ha waxaana loogu dhawaaqaa ha ha sida hees arday baanahayo arday baanahayo ubaxii waddankaanahayo arday baanahayo arday baanahayo ubaxii waddankaanahayo
haddaba saaxiibayaal waxaa intaa inoogu ekaa xarafkeenni maanta waa ha ha haddaba sidaas iyo kulanti damba xiiso leh
waxaan joogaa dugsiga meelaasaan warwareegayaa casharaan baan dhiganayaa waxbaan baranayaa ha sida hadal allah waxaa kaloo ka bilaabma ha hawo haa maanta waxaynu baranay xarafkeenii maanta haddaba saaxiibayaal idinkuna ka fikira erayo kale oo ka bilaabma xarafka ha
waan idin salaamay carruuray waxaan ahay ilmo hooyadiis maanta waxaan idiin hayaa hees aad u macaan heestan oo ka hadlaysa qaabkii aad u xakamayn lahayd carada waxaana rajaynayaa inaad kulligiin ka wada heli doontaan xanaaq wuu dhacayo xaalad kale waad geli kartaa haddii aad xanaaqdana xaalkaaga dejiyo xasiilo iskaadkow markii aad xilliyo adagyo u xaadirtid muruga badan xogogaa la kaasho xalkeedana ka raadso xanaaqana halkaa ku dhaaf
waana idin salaamay saaxiibayaal ku soo dhowaada ciyaartii beer maanta waxaynu ciyaaraynaa ciyaara aad u xiiso badan waxaan doonayaa inaan isku matalo cunto idinkuna waxaad ii sheegaysaan magaca cuntadaas haye waxaan ahay cabitaan cad haddii aad i cabto mar kasta waxaad noqonaysaa mid awood badan waxaana laga helaa xayawaano ciya
waxaa tahay caano fariido haddana waxaan iska dhigayaa qudaar waxaan leeyahay kor cagaaran hoosteydana waxaa ku jira casaan iyo iniinyo madmadow waxaana la isticmaalaa xilliyada cimilada kulul waxaa tahay xabxab ama qare mar labaad ayaan iska dhigayaa qudaar waan dheerahay waxaan ahay jaalle intayda la cunana waa caddaan qof walbana wuxuu igu cunaa beriiska ama baastada
waxaa tahay moos allah sidoo kale waad ku fiican tihiin ciyaartaan wax badanna waad kala garanaysaan hadeerna waxaan idiin sheegayaa cunto waxaadna ii sheegaysaan inay tahay khudaar caabitaan khudaarta cagaaran haye haye beers tufaax tufaax wuxuu ka mid yahay khudaarta fariido haddana ii sheegataan koosto koostadu waxay ka mid tahay khudaarta cagaaran xagaag haddana ii sheega tan caano caanuhu waxay ka mid yihiin cabitaanka waxay ahayd maad haddana aan ku wareejin abi iyo xarafkii maanta waadna ku mahadsantihiin inaad ila ciyaarteen
waa idin salaamay saaxiibyaal waa mar kaliya anigoo aabiyo tiradeenna maanta tiradeenna maantana waa lambar labiyo toban haddaba aynu wada tirinno kow laba saddex afar shan lix toddoba siddeed sagaal toban koob iyo toban labiyo toban haddaba saaxiibayaal tiradeenni maantana waxay ahayd labiyo toban sibaas iyo kulanti dad oo xiise leh
haye saaxiibayaal ma maqasheen tiradeenii maanta oo ahayd labii toban hadda waxaan idin baraynaa qaabka loo wada tiriyo biko aan wada tirino waa fikir wanaagsan haddaba aynu wada tirino kaaw laba saddex afar shan lix toddoba siddeed sagaal toban kay toban labiyo toban haddaba saaxiibayaal ma maqasheen tiradeenii maanta tiradeenii maanta waxay ahayd lambar labiyo toban biko aan wada tirino haye waay ahay ila tiri kow laba saddex afar shan lix toddoba siddeed sagaal toban kow iyo toban laba iyo toban waad ku mahadsan tahay biko sidaad iila akhriday kow ilaa iyo laba iyo toban haya asxaabay idinkuna la akhriyay saaxiibadiina kale sidaan aniga iyo bikoba u wada akhrinay
iisallaad kubadda elba waykan soo laab habiku ha qabsa qabsa ha qabso ha ha elma allah dhaladii ubaxaynu jabinay allah talobiku iyo elma maxay samayn doonaan waayo hooyo dhaladan ubaxa aad bay u jeceshahay wayna qabsan doontaa allah talow hadda maxaynu samaynaa elmo elmo biku ma waxba idinku dhacay haya waxba naguma dhicin waa fiicannahay allah hooyo aad bayna ugu xaroon doontaa bikuuyey maadaama aan ka jabinay dhaladii ay jeclay talow ma hagaajin karaa uma malaynaya haddaba aynu ku caruurino dhalada jajabkeeda meesha tan hayeel maxaaqin buu keenayaa laakiin marka hore waa inaan aydu u tagnaa oo aan u soo sheegnaa in dhaladeedii ubaxa naga jabtay oo aanan ulakac u jebin haye ina mari u soo sheegne soona raaligelinne eedo ma soo geli karaa biku soo soco maxaa dhacay
hooyo haa hooyo ii sheeg maxaa jira aadda aad ayaan uga xumahay waxaa ku ciyaarayna barxadda kadibna kubaddii aan ku ciyaarayna ayaa waxay inooga dhacday dhaladaadii ubaxa ulakacna umaana jebin waa caadi waadna ku mahadsantihiin maadaama aad ii sheegteen hooyo miyaad u xanaaqsan tahay elmaya biku maya hooyo ma xanaaqsani qof walbaa khalad wuu geli karaa laakiin muhiimaddu waa inaad mas-uuliyad qaaddaa oo raaligelin ka bixisaa haa haye hooyo waan kaa raaligelineynaa hadda waa inaad khaladkiinna wax ka barataan hadda kadibna waa inaad noqotaan kuwa feejigan markii aad ciyaaraysaan eedo waa runtaa hadda kadibna waan feejignaan doonaa haa haye hooyo elmaya biku hadda kadib way feejignaan doonaan haye hadda ma raadinaa waxaynu ubaxan ku ridno haye inamaya
marabaan xanaaqna markaad caroorte aad maagto jaalka maankaaga dejiyo mar walbana iska adkow
haye saaxiibayaal maanta aad ayaan u faraxsanahay waayo saaxiibaday ayaa i baray oo iga caawiyey banistajiya markay kubaddayda iga luntay adaa mudan abi saaxiibayaal maanta waxaynu baranay khalafkeenii maanta oo ahaa ha sida hees haddaba maxay ahayd tiradeeni maanta oo aynoo soo jeedisay abi ha waxay ahayd labiiyo toban maxay ahayd waynayla raadiyeen sidoo